roadmapka geedi socodka xuquuqda bini aadamka ee dawladdeenu ay ugu talagashay in lagu loo raaco qaabka loo ilaalinayo xuquuqda bini aadamka ee dalkeena waxaa mudan inaanu wax yar ka idhaahdo sida hawshani kusoo qabsoontay iyo sida aynu diyaarka ugu nahay in aynu u fulino sida uu yahay taa ka sokow waxaan ayadana rabaa inaan wax yar ka idhaahdo fikirka iyo siyaasadda xukuumaddeenna ee la xidhiidha maxaanu ka qabnaa xuquuqda bini aadamka munaasabaddan waxaan si koo si kooban ugu soo rabaa inaan ugu soo koobo aan kaga hadlo si kooban xuquuqda bini aadamka waa asaaska ummad walba oo meel ku nool oo hiigsanaysa inay si wada jira oo cadaalad iyo sharaf ku dhisan u wada noolaato wada jirna si dawladnimo iyo wada socod ah u gaarto meel kale oo ay hiigsanayso say ammaan iyo nolol ugu wada noolaato ummaddeennu waxay ka mid tahay ummadaha xaqa u leh inay si sharaf leh oo tixgelin leh u wada noolaadaan sidaa la alligeed dawladnimadayada oo ah isu tagga ummadda soomaaliyeed oo ay kaga baxahayaan wixii lasoo maray labayo labaatanka sano waxaa saldhig u ah in la isxushmeeyo qof kastana xuquuqda gaarkaa oo uu leeyahay lagu ilaaliyo qofka soomaaliga ahi waa inuu helo inta suuragalka ah xuquuqda ilaahay u fasaxay inuu helo oo xaq bini aadamnimada uu xaq ugu leeyahay dawladduna taa way ku garab taagan tahay in allayaale intii suurtagal ah oo waktigu ogolaadana way xoogga way saaraysaa waana ku guulaysan doonaa insha allah sababaha roadmapkan asaga ah fikirkiisii hore uu ku yimid taas ayaa saldhig u ahayd sida uu ku dhashay haddaan in yar kasii hadlo documentigan qiimaha badan oo maanta naloo dhiibay waxa weeye iskaashi ka yimid xukuumadda baarlamaanka ururada bulshada iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo ummadda ee lala soo sameeyey iskaashi si fikirkooda inta loo arooriyo gebi ah markii u dambaysana annaga nalaku soo wareejiyey waanu monotergaraynaynay documentigaa naloo dhiibi doono haddii alla idmo markuu diyaariyo inuu yahay documenti loo wada dhan yahay oo ummadda soomaaliyeed noocay tahayba qof walba sidii uu u arkahayey fikirkiisa uu ugu darsado waa nasiib wanaag muddo gaaban gudaheed in documentigii oo diyaar ah oo ka yimid qaybaha kala duwan oo bulshada soomaaliyeed salna ay u tahay dawladda iyo baarlamaankuba in maantayto nalaku wareejiyo documentigani wuxuu ka kooban yahay mas-uuliyaad cadcad oo dawladda laga rabo gaar ahaan iyo mas-uuliyaad qaybaha kale oo bulshada dhinac walba laga rabo kuwa laga rabo baarlamaanka kuwa sidaa u kala duwan waxaan halkan ka ballan qaadayaa qaybta laga rabo xukuumadda in ay si cad u fulin doonto haddii alla idmo mas-uuliyadda si aynu u gaaro waxa loo qorsheeyey inay ku qabsoomaan roadmapkan wuxuu jiri doonaa haddii alla idmo laba sano ilaa labaiyo toban kun iyo shan iyo tobanka wuu sii socon doonaa ilaa iyo lagu gaarahayo waxyaabo ku qeexan roadmapkan oo ah xuquuqda ugu badan ee qofka soomaaliga ah in lagu xaqiijiyo halkaas waxaanu rasmi ahaan u sheegi doonaa ayada oo shirkan uu ka dambayn doono shir isla maanta dhici doono oo golaha oo arrintan lagu lafaguri doono ana rajaynahayo in aynu kaga sii dhowaan doono sidaanu hadda uga hadlayno si daran in dawladdu guddoonsan doonto ayna si cad mas-uuliyaadka ku jira u aqbali doonto si loo gaaro goolasha cadcad oo ku jira oo uu qeexayo taa ka sokow waxaan rabaa inaan ummaddeena la qaybsado laga bilaabo waktigii xukuumadeenna ama dawladeennuba ay dhalatay ilaa maantayto mar kasta fiiro gaara waxaanu u lahayn sida aynun u difaaci lahayn una horumarin lahayn xuquuqda bini aadamka waxay ka muuqatay taasi bilowgii shaqadayada tusaale markii ugu horreysay oo aynu xukuumadda soo dhisno waxaanu samaynay xukuumad soomaaliya soo marta tii ugu badnayd oo ka qaybgalka dumarku uu yahay boqolkiiba labaatan iyo ka badanba wasaarado icsaasi ah iyo mas-uuliyado gaar ah baanu markii ugu horeysay taariikhda soomaaliya dumarka soomaaliyeed siina intaa keliya kagama annaan harin ee qabaa'ilka soomaalida waanu naqaanaa waxyaabo badan ayaa jira oo dadku ee xuquuqaha dadka laga badan yahay ama xuquuqaha dadka maaragtay kale loo kala saaro markii ugu horeysay si geesinimo leh yaan waxaanu ugu dhiiranay xuquuqaha dadka laga badan yahay inaanu la sinno dadka caadiga ah oo ayagu tirsanhaya ama isu yaqaana inay maaragtay dadka badan yihiin sharaf ayay noo tahay kamana laaban doonno horeyna waa ugu socon doonaa maadaama aynu rabno sharaf iyo dowladnimo xuquuqda dadka laga badan yahay waxaanu u arkaynaa sida xuquuqaha dadka ay la siman yihiin oo walaalahoodaoo diinta islaamka iyo dhaqankeennuba uusan ka reebaynin inay lamid noqdaan intaas keliya kumaanaan ekaynin waxaanu baarlamaanka geynay xeer aan rajaynayno haddii alla idmo inuu noo mari doono baarlamaankuna inay dood kadib markay ka sameeyaan aan rajaynayno ifafaaluguna waxsan uu ka muujinayo oo ah xeerka ilaalinta xuquuqda aadanaha muddo gaaban gudaheed sidee oo hal sano ka yar yaanu intaasoo dhan kusoo wada dhaqaanay intaa kale ka sokow waxaanu maalin dhaweyto isla meeshaan aan joogo aanu ku guddoomaynay documenti kale oo ay soo diyaariyeen guddi madax bannaan oo ka hortagahayay kufsiga iyo ku-xadgudubka xuquuqda qofka journalistaha ama dilkiisa maanta waxaanu ka ognahay wax badan oo waktigii aynu nimid annaan ka ogeyn ama dowladda soomaaliya aysan documenti rasmi ah oo ay raacdo aysan ulahayn waxaanu naqaanaa waxyaabo badan oo sababa waxaanan dhisaynaa siyaasad cad oo nooga hortagayo hadda ka hor waxaanu si dhiiraan leh u dhignay qofkii qof wariye ah oo la dilay soo sheega qofkii dilay kadibna maxkamaddu si rasmi ah ugu caddayso inaanu siin doono konton kun oo dollar oo abaalmarina dhammaan umuurahaasoo dhani waxay naga tahay xuquuqda qofka soomaaliyeed ama ha noqoto midda hadalka ama ha noqoto midda jinsiyadda ama ha noqoto midda kale oo qof ahaan uu u leeyahay ama ha noqoto xuquuqahan dambe oo khasab qofku inuu ka xoroobo aqoondarada gaajada iyo fakriga intaba inuu ka xoroobo dhammaan waa noo siman yihiin siday mudnaanta noogu kala leeyihiin ayaanu u kala geli doonaa xuquuqda qofka soomaaliyeedna waxay noo leedahay mudnaanaha ugu horeeya wax walba soomaaliya waa u mudnaan laakiinse gaar ahaan xuquuqda aadanaha ee dadka soomaaliyeed waxaanu ku qabanaynaa ee gacanta midig sidaas ayaanu u aragnaa haddii alla idmana wakti kooban gudahood intaas inaan kusoo qabanay keliya maaha waanu kaga sii dhowaan doonaa waana ku faraxsanahay iskaashiga baarlamaanka ururada bulshada kuwa hooyooyinka kuwa dumarka iyo kuwa dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha waana ammaanayaa duruufta maanta aan ku jirno iyo runtii dadaalka ay ka sameeyeen umuuraha qaarkood ay ka sameeyeen aada ayaan u ammaanayaa duruuf adag baanu ku jirnaa waxaanu u naga nugunahay wax walba oo la xiriira ilaalinta gaar ahaan halkan waxaan ka cambaaraynahayaa aan aadna uga xumahay shaqooyin muhim ahna aynu ka qabanay anna sii wadi doonaa kufsiga oo diinteenna dhaqankeenna siyaasadda dowladdeenna midnaba aanan ku lahayn boos aada baan uga xunnahay dhowaan waxaanu qabanay guddi ballaaran oo umuurahaas asaga ah si gaar ah iyo kaysas gooni ada hoos ugu degi doono guddigii waa uu wadaa shaqadiisii wixii ka soo baxana dadka ayaanu haddii alla idmo la qaybsan doonaa waxaana ka dhigi doonaa wax la wada ogyahay umuurahaas iyo duruuftaas adagi oo dalku marahayo marnaba nagama leexin doonaan haddii alla idmo inaanu waxa nagala gudboon xuquuqda aadanaha aynu dhinac ka marno man marnaba naguma waxayn doonaan dhinac ay yihiinba waanu ku dhiiran doonaa ilaahay idankiisna waanu ku guulaysan doonaa ee, ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee, waxaa mudan oo aan rabaa halkan inaan si gaar ah uga xuso inay nala joogaan wafdi caalami ah oo runtii muddo intii ah ee xuquuqda aadanaha ee soomaaliya il gaara ku hayay oo uu madax u yahay doctor shamsu baari shamsu baari runtii iyo tiimka la socdaaba waa noo sharaf in ay road mapkan oo maanta tololoonji garaynahayo ay nagala soo qayb galaan si rikoodhkii hore ee soomaaliya oo ay ugu daraan in soomaaliya hadda ay wadato qorshe cad oo mas-uuliyad leh oo wax benchmarks la cad oo la gaari doono leh oo ujeeddadu ay tahay inaanu horay usii soconno fursaddan inay nagala soo qayb galaan waa ku faraxsannahay waanu aqoonsannahay horay baan ula soo shaqaynay runtii sida ay soomaaliya sida gaarka ah ee tixgelinta gaarkaa duruufaheeda ah ay u fahmeen ay uga gacan siiyeen waxyaabo badan oo u baahan faham gaar ah maadaama duruufahana haystaa duruufo gaara ay yihiin ay noola yimaadeen faham gaara sidoo kalena caalamka waxaanu ka codsanaynaa in duruufta soomaaliya loo arko dal ku jira dhib gaar ah sidaa la adigeed u damqasho gaar ah iyo xaqiijin umuuraha laga soo sheegahayo in loo loo nuglaado loo dhaga nuglaado duruufihiisana si fiican loo fahmo dal u baahan inuu yahay tiimkan uu hogaaminahayo shamsubaari waa tiim aan ku ammaanahayo sida duruufaha soomaaliya ay ula socdaan sida ay u qiimeeyaan horumarka aynu samaynayno runtii haddaad statisticada dib u fiirisaan sanadba sanadku ka dambeeyo hoos ayuu usii dhacahaya mid walba haddaan mid mid u qaato waa jirahayaan waa xanuun badan yihiin waxyaabihii badnaa oon soo sheegay laakiin kufsigu waa dhacahayaa runtii dilka wariyaashu waa dhacayaa markii sanadkii hore loo eego xadgudubyo badan oo xuquuqda bini aadamka loo geystaa waa dhacahayaan xuquuqda bini aadamkana nooc kastoo ay tahayba xisaabta waa noogu jirtaa nooguma jirto keliya kuma aadin kow iyo laba iyo saddex aan xusnay qofka bini aadamkaahi oo soomaaliga ahi xaq wuxuu u leeyahay ka qaybgalka siyaasadda dalkiisa xaq buu u leeyahay waa xuquuqda xuquuqaha qofka soomaaligaa ay uu leeyahay waad la socotaan hadda waxyaabaha runtii asaasiga noo ah oo aanu ku dhaqanno waxaa ka mid a markii dadka soomaaliyeed ay wax damcaan inay warkooda si cad u sheegtaan oo xukuumaddu u dhaga nuglaato keliya maaha haddii khilaaf dhacana waxaanun dariiqa aan u maraa waa dhegaysanaa waa isla fadhiisanaa shirarka meelaha kala duwan ka dhaca ama kuwa hadda ka socda adiis ama kuwa ka socda ankara dhammaan calaamad waxay u yihiin haddii khilaaf dhaco maxaan ka damacsannahay qofka soomaaliga ahi in la xuquuqdiisa siyaasadeed inuu helo in la dhegayso inaan xabadu xal ahayn sidaas baanu ka aaminsannahay waa waxaan u tagno ankara waa waxaan u tagayno adis ababa waa waxaan geed hoostiis iyo wax walba ugu baahannahay waxaan rajaynayaa ilaahay idankiisa wada jirkeenna inaanu ku guulaysan doono dalkeenna iyo dowladnimadeenna iyo ammaankeenana inaanu xaslanno soomaaliyana maanta meesha ay marayso meel ka hagaagsan aynu geyno waa u mahadnaqahayaa tiimka caalamiga ah oo noogu dadaalay inay munaasabadan gaarka ah nagala soo qayb galaan waana aqoonsannahay doorkoodii aada baana uga mahadinhayaa halkan waxaan jeclahay runtii inaan uga yeero hortiina anoo aqoonsan doorkiisa tiimka nala soo shaqeeyey ama ha joogeen ama ha ha ha maqnaadeene oo gaar ahaan noo qaabilsan tii la socodka caalamiga ah ee xuquuqda soomaaliya aada baan idinkaga mahadinaya
السلام عليكم uh, Mr. Prime Minister, uh, Honorable Ministers, uh, Honorable MPs, members of the civil society. Uh, Mr. Prime Minister, I would like now, I have now the honor to welcome and to call the distinguished delegation led by Dr. Shamsul Bari in order to to give you the opportunity uh, to hand over the certificate of award of our nation to them. I highly value, highly value all your efforts, all your engagement, and
Thank you. He's a commissioner. You are all Somali.
Thank you very much once again.
uh, Mr. Prime Minister, uh, this week I will also now have the honor uh, to, uh, to invite you to call uh, Dr. Miranda Ruth Brown. Uh,
Mahsan Mujadda. Mahsan. Thank We- you.
Uh, the Prime Minister uh, has decided to award uh, Dr. Miranda Ruth Brown for her previous uh, duty. She, from 2008 until 2011, uh, she was the Deputy Permanent Representative and Chargé d'Affaires of the Permanent Mission of the Commonwealth of Australia to the United Nations Office at Geneva. And, Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, distinguished guests, I cannot find the right words to sincerely and deeply thank her for all the great and invaluable support that she has given to Somalia, uh, tirelessly when when our country was not uh, among the priorities of uh, of the of the country.
Mahsan. Thank you. Thank you.
Uh, Mr. Prime Minister, uh, as well, uh, we would like to honor uh, somebody who is not with us uh, this morning, uh, Alhaji Mr. Idris Omar Khan, uh, for his outstanding uh, support to Somalia.
Mahadsan, mahadsan. Ee, ugu dambaynta ee, waxaa dadka nala shaqeeyey oo aan aqoonsanahay doorkooda ee, ka mid ah ee, Mr. Yusuf Maxamed Ismaaciil oo asaguna halkan goobjoog nala ah runtii shaqo fiicanna ka qabtay ambaasadalkeena Geneva ee hawshan xuquuqda aadanaha runtii aad uga soo shaqeeyey asna waxaan jeclahay hortiina inaan ku guuleysto Ee, waa mahadsantihiin munaasabadan aynu ku guddoon ku guddoonnay ee, roadmapka aynu ku aqoonsannay saaxiibadii nagala soo shaqeeyey calaamad waxay u tahay geedi socod dheer oo laga bilaabo maantayto aynu galnay xaqa xagga daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha sidaas baa noo ballana waa ku faraxsanahay ka qaybgalkiina waana ka codsanahayaa ummadda soomaaliyeed meel walboy naga dhagaysanaysada in ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda si waafaqsan dhaqankeenna iyo diinteenna loo horumariyo waa muhim inaan mar kasta oon xuquuqda ka hadlayno aan raacino sida dhaqankeenna iyo diinteennu ogoshahay aada baa umaasan